degmadii guud ahaan nabad waa ka jirtaa laakiin waxaa ka jira abaar kulul waxaa ka jirta biyola-aan baahsan waxaa ka jirta xaaluf dhulkii oon xoolihii wax ay qaadaan lahayn waxaa jirta xoolihii oo soo gaari waayey meelihii biyuhu ka jireen dagaalka oo dagaal weyn ah wadada wadaagsi la yidhaahdo ka soo baxday tarkiiban gaalkacay ka soo baxday ilaa jirimitobad wadadaas dheer dhowr matoor oo oo ku yaala wadada wadaagsinka maahan oo sida horbaldaale iyo iyo balbisle iyo seenada iyo jiriiman iyo garaac intaas maahan degaankii degmada oo aada u baahsan inta kale wax ka jirta biyola-aan xoolihiina ma soo gaari karaan meelaha matoorada arrintaas oo arrin soosa arrintaas baan rabnay bal inaan maantawarbixinteeda soo gudino ilaa hadda cid wax gurmada dadkaasi iyo dunyadaasi abaarta iyo biyola-aantu saamaysay soo gaarsiisay ma jirtaa ma jirta adeer wax gurmad soo gaarsiiyey ma jiraan ilaa bishii waxaad baan qaylinaynay hay-adda hadma arrimaha qaabilsan warkadoodka waa gaarsiinay safe children waa gaarsiinay dawladda dhexe waa gaarsiinay arrimaha gudahoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo kale abaaraha meel kasta waa ka sheegnay marka cidduu hadda aan ka hayno dhaqdhaqaaqay ma jirto
dadka deegaanka gaar ahaan qurbajoogta iyo haddii ay tahay idinka ka degmo ahaan wax dhaqdhaqaaqa ma samayseen degmada dee dadka jooga oo degaanka degan qof kasta asagaa isxilqaamay qofkii heli jiray xoogaa dawladda shidaalka ahayd baa shan boqol dollar meelaha qaarkood maraysa oo soddon qaad ahayd ama afartan qaad ahayd marka qofkii heli jiray asagaa isxilqaamay laakiin degaan ahaan maamulku hadda wax taakuleyn oo bixiyay ma jirto aan qayladhaantaas ahayn waxaa sheegtay in haatan biyo la-aantu ay tahay midda ugu daran oo dadka iyo dunyada saameynta ku yeelatay dhowr ceelna ay ku yaalaan wadada wadaagsin ilaa iyo magaalada gaalkacyo ceelashaasi iyaga biyahoodu waa sidee abaartu wax saameyn ma ku yeelatay ha ku yeelamaysaa hoos biyuhu yaraanayaan oo hadda magaalada tiriidan xool baa laga cabi jiray matoorada maahan xoolkii biyahooda xool biyooda isagana wuu guray sida hadda meesha la yidhaahdo buudi oo kale matoorkii markay xoolihii ka bateen iyo booyadihii isagana sida xoolkii caadiga ahaba biyihiisa loo maaxiyaa loo kaadiyaa dadii wanaagsana hadda halkaa ka shaqaynaysay oo booyi biyo la-aan bay u fadhidaa hadda ciiddii wax lagu waraabiyaa la waayay maadaamaba xoolihii iyo booyadihii xoolaha u dhaaminayay matoorkii uu dhaafi waayey marka arrintaas arrin adag weye ilaa hadda wax xoga oo sheegaysa in dad iyo dunyo ay biyo la-aan u dhinteen ma jiraan aada iyo aad bay u jiraan xoolihii way dhinteen geeli baa dhimanaya ariga iska daaya dhanka deexda arigii aad ba u leeday rigadna iyo soonahaasna hadda niman shalay kasoo mara waxay shan halaad oo isku meel ku baktidaan arrimo isku bar taala meelay ka kaxeeday ma halaad bay u dhimanayaan marka mise baad la-aan baa sidoo kale jidha xooluhu aad bay u dhimanayaan maxaa yeelay dad badan hadda xeebtoo kale xoolahoodii way ka soo guureen oo waa arigii wuu dhamaaday dadka daweerada xataa baktiyey marka hadda usbuucan haddaan ilaa roogteenin maaqaan waa xaaladu aad bay u adag wallaahi dee qalilaanta intaas sheegnay waan u sheegaynaa cid allaale cidda arrintaa ka daqlanaysa daakhil iyo dawlad iyo ganacsato iyo qurbajoog iyo ummaddaa wixii danaynaya ninkii hal booyada dhaamiyaa waxbuu tarayaa reeradhan iyo maladhan uu ilaahay ku badbaadiyaa sawoodo hal usbuuc marka gurigu xoogii bay u baahan yihiin ma lahan arrintu arrin iska dhaya waa arrin emergency wey waa dawaari weeyaan waa in ciddii wax ka qaban karta weliba dawladda puntland ee amarto hay-adaha waddanka joogo iska joogo magaca dawladda ku shaqaysta arrintaanoo kale inay wax uga qabtaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan faraynaa arrintaas in ay si deg deg ah jawaab uga bixiyaan